إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa toddobiyo tobanka bisha muxaram kusoo dhowaada ah warka madaxdiisii basaasiin u kala shaqaynayay sirdoonnada maraykanka kenya iyo dowladda federaalka ayay shalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dishay fagaaro ku yaala degmada sa'kow ee wilaayada jubbooyinka askari ka tirsan ciidanka bangaraaf ayaa dhintay kuwo kalena waa ay dhaawacmeen kadib qaraxyo maalintii shalay ku qabsaday deegaan hoos taga magaalada kismaayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraray askarta jabuuti ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxaa weerar kale lagu qaaday ciidamada yuganda iyo kuwa dowladda federaalka ee ku sugan degmada qoryooley ee shabeellaha hoose masjid weyn oo ku yaala shabeellaha hoose ayaa shalay lagu qabtay barnaamij looga hadlayay aflagaadadii ay faransiisku kula kaceen nabigeena moxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ha aatee qaar ka mid a dadka ku dhaqan wilaayada jubbooyinka ayaa si kulul kaga hadlay aflagaadada nabigeena loogu geystay waddanka faransiiska dowro diini ah ayaa loo qabtay ganacsatada degmada salag leh ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ciidamo ayaa la soo dhoobay waddooyinka jigjiga iyadoo laga cabsi qabo isku soo baxyo ka dhan ah suuqii maamulka uu ka geystay deegaan kale oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed odayaal ku sugan muqdisho ayaa si kulul uga hadlay xasuuqa maamulka itoobiya ee soomaalida ah uu ka geystay dhulka soomaali galbeed wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay maamulka galmudug isku soo baxyo looga soo horjeeday aflagaadada nabigeena uu u geystay wargeys ka soo baxa faransa ayaa ka dhacay dalka bakistan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran basaasiin u kala shaqaynayay sirdoonnada maraykanka kenya iyo dowladda federaalka ayay shalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dishay fagaaro ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka warkan waxaanuu diyaariyay maxamed cali aadan afar nin oo basaasiin u ahaa maraykanka qaramada midoobay ee dowladda federaalka iyo kenya ayaa maalintii shalay lagu dilay fagaaro weyn oo ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka basaasiintan qaarkood ayaa geystay dhibaatooyin sida uu qaadigu sheegay halka kuwa kale lasoo qabtay iyagoon waxba qaban waxaana ugu da-weynaa oday konton iyo toddoba sano jir ah raggan afarta ah ayaa waxay magacyadoodu kala ahaayeen sida soo socota maxamed aadan xasan maxamed kheyr oo koob iyo konton jir ah laguna eedeeyey inuu la shaqaynayay sirdoonka maraykanka iyo qaramada midoobay kuwaasoo weliba kula kulmay xerada xalane maxkamadda ayaa sheegtay in maxamed aadan uu adeegsanayay xeelad ah inuu iska dhigayay nin wadaad ah isagoo mawlacu wax ku aqriyo ka furtay kamsuuma si aanan marnaba loogu baraarugin wuxuuna shaqaalaysiiyey afar kale cusmaan faarax dhaqane oo toddoba iyo labaatan jir ahaa ayaa isna la shaqaynayay b esta ama sirdoonka dowladda federaalka ee ku daaban maraykanka isagoo bixiyey macluumaadyo qaarkood sabab u noqday in la waxyeeleeyo dad muslimiin ah ninkan ayaa maxkamadda horteeda ka qirtay inuu sawiro u qaadi jiray sirdoonka maraykanka cali cabdiraxmaan cabdi oo soddon iyo saddex jir ahaa ayaa basaas u ahaa sirdoonka dowladda federaalka iyo maraykanka isagoo maxkamadda ka hor qirtay inuu xogo badan siiyey maraykanka cabdi sahal dhabar cabdi xarqi waa ninkii ugu da-da weynaa basaasiintii shalay la dilay wuxuuna u shaqaynayay sirdoonka kenya wuxuu u suuro geliyey inay xiraan dad muslimiin ah isagoo ka howlgeli jiray dhulka muslimiinta ay xukuumadda nairobi xoogga ku haysato qaadiga ayaa fagaaraha ku soo bandhigay xogo faahfaahsan oo la xiriira howlihii ay qabanayeen raggan iyo xukunkooda oo ahaa dil kadibna isla goobta ayaa lagu fuliyey maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha afarta ah iyo jawaabta ay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraalah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in afarta eedaysane falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo iyo mudaaharo ah labo in lagu fuliyo dil xaduriddo ah maraajicda loo cuskaday kow qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaa'u bacdin waman yatawallahum minkum fainnahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin laba qowluhu sala allahu calayhi wasalam man bedela diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaaca ilaa muslim saddex qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allah ilaa biixdaa halaatin annafsu binnafsi wahayibu zaani waalmaariqu min addiini taariku liljamaaca muttafaqun calayhi xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal wabillaahi towfiiq bismi illaah bismi illaah allahu akbar allahu akbar
dhowaan ayay ahayd markii afar kale oo basaasiin ah lagu dilay fagaaro ku yaala deegaanka ceelcadda ee gobolka gado kuwaasoo u kala shaqaynayay maraykanka itoobiya iyo dowladda federaalka waad mahadsantahay maxamed askari ka tirsan ciidamka bangaraaf ayaa dhintay kuwo kalena waa ay dhaawacmeen kadib qaraxyo maalintii shalay ku qabsaday deegaan hoostaga magaalada kismaayo ee daruus ayaa warkan u diyaariyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay duleedka kismaayo weeraro kula beegsatay ciidamo huwan ahaa oo isugu jira maraykan iyo soomaali oo ay tababarteen ciidankan ayaa waxaa lala helay shan qarax kuwaasoo midkood looga gubay gaari dagaal kaasoo saddex ku ahaa qaraxyadii doraad lagula beegsaday deegaanka buulaguduud guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay mar kale huwanta laba qarax oo kale kula beegsatay isla buulaguduud waxaana ka dhashay khasaarooyin kala duwan inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan uga dhintay hal askari oo ka mid ahaa kuwa afka duubta ee baangaraafta loo yaqaano saddex kalena waa ay dhaawacmeen ilaha qaar ayaa sheegaya in khasaaruhu intaa ka badan yahay laakiin weli maanan helin faahfaahin dheeri ah balse waxaa deegaanka soo gaaray laba diyaaradood oo qaadayay askarta la dhowaan ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weeraro cagmarin ah ay ku qaadeen xerada baarsanguuni halkaasoo ay isaga carareen ciidamadii uu maraykanku soo tababartay xukun xadusino ah oo lagu fuliyey nin fal qufsi ah geystay ayaa ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdisamed cabdulaahi fagaaro weyn oo ku yaala degmada galahareeri ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal dadweyne ah si ay u daawadaan xukun halkaas ka dhacayay xukunkan oo ah xaddu zino ayaa waxaa lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah oo lagu eedeeyey inuu fal kufsi ah kula kacay haweenay ka mid ahayd dadka degan galahareeri mid ka mid ah garsooreyaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha ka aqriyey xukunkan iyo waxa uu ku saabsanaa waxaa maxkamadda shareecada islaamka ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud horteeda dacwo keensaday farxiyo salaad maxamed iyada oo dacweynaysa cabdisamed maxamuud cabdiraxmaan dacwadiina waxay u dhacday sida tan waxaan ku dacweynayaa in uu iqabsaday goor habeen ah aniga oo gurigeeya jooga toorreey ayuuna igu qabtay waana ii galmooday si qasab ah sidaas daraaddeed waxaan maxkamadda shareecada islaamka ka codsanayaa in ninkaas shareecada islaamka la ii waafajiyo intaa kadib maxkamaddu waxa ay jawaab ka dalabtay muddaca calayhiga waxa uuna ku jawaabay aniga oo ah cabdisamed maxamuud cabdiraxmaan jiro lix iyo toban sano caafimaadna qaba kana jawaabaya dacwadii farxiyo salaad maxamed waxaan uga jawaabayaa sida tan haa waa sax in aan qabsaday oo aan xoogay farxiyo salaad maxamed oo aan toorrey ku qabtay goor habeen ah iyada oo gurigeeda joogta waana sax in aan u galmooday gabadhaas waxaana diyaar u ahay wixii shareecada islaamka isaarto intaas kadib maxkamaddu waxa ay jawaab ka dalabtay in uu guur soo maray iyo in kale wax uuna ku jawaabay guur sooma marin intaa kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwadii mudiciga iyo jawaabta mudacaleyga oo ah qiraal fiirisay una bandhigtay shareecada islaamka waxa ay ka soo saartay xukunka soo socda kow maxkamaddu waxa ay xukuntay cabdisamed maxamuud cabdiraxmaan boqol karbaash iyo hal sano oo masaafiris ah iyo afar iyo toban dago oo maharumithil ah waxa ayna maharumithilka ugu xukuntay maxkamaddu farxiyo salaad maxamed saddex xukunkan waxuu ka sugnaaday khilaal afar maraajicda loo cuskaday waxaa ka mid ah saxiixu fiqi sunna juska afaraad safxada soddon iyo afaraad wabilaahi towfiiq
xukunno la xiriira xuduudda allaah ayaa mararka qaar ka dhaca walayaadka islaamiga ah taasoo sabab u noqotay inay badbaadaan daruuriyaadka shanta ah nafta iyo maalkana ugu horeeyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraray askarta jabuuti ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud muddo laba jeer ah ayaa lagu noqnoqday saldhigyada ciidamada jabuuti ay ka samaysteen gudaha magaalada dhuusamareeb dagaalka ayaa ahaa mid xoogan oo la isku adeegsaday hub culus iyo mid fudud waa markii ugu horeysay xarakatu shabaab mujaahidiin ay ka dagaalanto gudaha magaalada dhuusamareeb tan iyo markii maamulka galmudug uu saldhigtay gudaha magaaladaasi dhanka kale weerar ayaa lagu qaday ciidamada yugandha iyo kuwa dowlad federaalka ee ku sugan degmada qoryooley ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weerarka fuliyey lamana hayo faahfaahin ku aadan khasaaraha weerarka masjid weyn oo ku yaala shabeellaha hoose ayaa shalay lagu qabtay barnaamij looga hadlayay aflagaadadii ay faransiisku kula kaceen nabigeena moxamed waa kan haashim cabdinaasir maalintii shalay oo jimco ahayd masaajid weyn oo ku yaala deegaanka kuuyabarow ee gobolka shabeellada hoose waxaa lagu qabtay munaasabad ay dad badani goobjoog ka ahayeen loogana hadlayay sidii looga falceli lahaa aflagaada ay dowladda faransiiska kula kacday nabigeena moxamed sala allahu caleyhi wasalam munaasabadda waxaa ka hadlay dad badan oo isugu jira culamaa uddiin aqoon-yahano dhallinyaro kuwa oo kelimado kala duwan goobta ka jeediyey waxayna dhammaantood ku taliyeen in laga aarsado kuwa ku xadgudbay cardiga nebiga sala allahu caleyhi wasalam waana kuwan qaar ka mida dadkii goobta ka hadlay mahmaadii soomaaliyeed baa danaysa nimaan warankaagu gelin weedhaadu ma gasho niman yahow arrintan ficil ba u baahantay in laga falceliyo ayay u baahantay war uma baahan nimanku horta wayna ilaashadeen waxaa la odhan jiray somali waxay yidhahdaan ilka doofaar sahansan mise gana doomaar bay doofaar bay ahayd wayna ilaashadeen shalay bay baytulmaqdis bay qaateen andalus bay hore u qaateen kashmiir bay qaateen dhulkii muslimiinta intii badnayd bay qaateen raddu ficil munaasiba weli may arag nimanku weli may arag marka marba markay joore kugu dayaan oo aad gilgilan weydo ta kalaa lagu daraya waa lagu sii deeya waa lagu deeya ilaa maanta nebigii la gaahay sal alla alay slam la gaadhay cirdigiisii la gaadhay muslimiinta waxaan leeyahay caalamka ku nool nimayow aarsada oo ku aarsada sidaad u aarsan jirteen weligiinba oo raaca mataqaanaa macallimkeennii mataqaana ama macallimiinteenni aan idhaahdo raggii nabiga calayhi salatu slam markii la aflagaadeeyo jawaabta bixin jiray codod intaas ka badan ayaad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda insha allah dhowaan ayay ahayd markii wargeeska jaarlow ibdow oo laga leeyahay waddanka faransiiska uu sheegay inuu dib u bilaabi doono aflagaada uu u geysanayo nabigeenna moxamed sala allahu caleyhi wasalam taa oo dadka muslimiinta ay aada uga gilgisheen dhanka kale qaar ka mida dadka ku dhaqan wilaayada jubbooyinka ayaa si kulul kaga hadlay aflagaadada nabigeena loogu geystay waddanka faransiiska warkan waxaa diyaariyey maxamed muudey bulshada ku dhaqan degmada saakow ayaa dareen caro leh ka muujiyey aflagaadidii ay dhowaan faransiisku u geysteen nebigeenna moxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisii ha ahaatee qaar ka mid ah dadka oo aan kula kulmay faras magaalaha ayaa waxaa ka muuqanayay caro badan waxaana ay muujiyeen dareenkan
aniga oo ah faarax aadan xaaji oo kuna sugan wilaayada jubbooyinka waxaan waxaa weeye daraankeyga aan aga hadlayaa gaalkii nebigeena moxamed salallahu caleyhi wasalam ku xadgudbay mar labaad oo caayay waxaan leeyahay horta marka koowaad gaaloy awal dee waxaa weeye barasho nooma kiindhaneen maalin kastana waxaad cusbonaysaan ama aad jididisaan nacaybka muslimiinta iyo rasuulkooda salallahu caleyhi wasalam aad u qabtaan waxaa weeyaan haddii shan sano ka hor aad nebigeenna maxamed salallahu caleyhi wasalam aad alfagaadayseen oo dharbaxa aad la kulanteen laba wiil isla dhalatay ilaahay dirtii ayaga falcelisay maantana insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajaynaynaa shan wiil oo isla dhalatay inay meesha ayada waxaa waaye fal jawaab celin ay ka bixiso magacayga waa cabdirashiid sheekh axmed waaye waxaan u arkaa aniga oo ku hadlaaya dareenka dadweynaha aniga dadkay macnaa dareenkeeda ka hadlaaya in muxunaa wargeyskii faransiiska ka soo baxay shan sano ka horna dhibaato loo geystay haddana inuu soo celiyey arrintii ayadeed tii ayadeed inay ku yaraateen umaleen waxaan leenahay dareenkeeda meel walba aan joogno muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa in wax weyn laga qabto arrintii ku dhacay arrin ka weyn lagu dhoobto hadda kadib uuna soo noqonin anoo laleeraw magaagay salafi niyow dareenkay iidan ka asinya mayban ka asinya rasuulkayna maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa la aflagaaday oo markii hore faransiiska laka aflagaaday markii la aflagaaday kabacda mujaahidiin oo faransiiska dhahroogeen ya ilaahay hambi dhallinyaradii iyo haayeen ilaahay ha barakaaya istishaadi meylika galen tumi illi oo wargeeskas ka shaqeeyasiya meylika baktiidii gaala haayeen daarogi iyo haayeenna burbureen ilaahay subxaanahu wa tacaalana ma inku baryaane dhallinyaradaas una dhan iyaanna kaafiyeene in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa istishaadiyo ilaahay ku aqbala janatulfardoosi ilaahay geliya tan kale walaalayaal in maalin welba rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee la aflagaaday oo unuuna maaragtaay isku dhugunsuna yaa oo walba ninku galna yaa taasna anfacaase un oo muslimiin ee walaalayaal kallaa wallaahi mana anfacas islaamka oo dhan usoo istishaado gala ummaddo oo dhan dhanka islaamba sheegadaw in usi dhammaado walba ninku herna kulligaanaba istishaado galna ya ninku rong nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam intii la aflagaaday fadi nimiyow maysiin sheegay in una soorle isku aaqno idoogan isku roogna oo mataqaanaa yacnii dhegbi jalay ininsiinna rasuulka calayhi salaatu wasalaamna gaal xun oo khamro waraabo khansiir aamaw a aflagaaday mana anfacaas wallaah wallaahi niuna nin anfacaan faransiiska ayaa safka hore uga jira waddamada had iyo goor aflagaadada u geysta nabigeyna moxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee dowro diini ah ayaa loo qabtay ganacsatada degmada salagna ee wilaayada jubbooyinka maxamed cali maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa dowro u soo gebagabeeyey ganacsatada kala duwan ee ku dhaqan degmada salag leh dowradan oo socotay muddo saddex maalin ah ayaa waxay ganacsatadu ku qaateen casharro kala duwan waana kuwan qaar ka mid ah oo ka warbixinaya waxyaabihii ay qaateen waxaan joogaa horaal oo degmada salalaan joogaa saddex beri duuri aa noo socotay duurinaa waxay ku saabsan atawxiid addaawad ilallaahi alamaana marka tawxiid saddex beri a duuri noo socotay culamada qaar allah si aada u dadaalaan annagana waan dadaalnay kuwii ilaahay subxaana watacaala ku dhaqay oo ku dhimatay an hanaga dhigo marka waa kaasoo adiga kolley maclimiintii iyo kolley saaka meesha waa iskuma tagnay adiga wixii daruusiya wixii baraha kulley waaliga wixii dardaarinay wixii baraha kulli adiga barnaamijyada dhammaantood waa soo qaadanay marka kuwii qaata allah naga dhigo dowladda maasha allah maasha allah walaagii ilaahay manaha noo reebi i walaagii ilaahay manaha oo manaha oo nioo golyo oo wadadiisa walaagii nabigeena alayhi salaatu wasalaam oo ka dhaqamaay iyo walaagii manaha shirkigi iyo waxyaalo fara badan walaagii manaha shirkiga oo manaha noo reebi i walaagii nabigeena alayhi salaatu wasalaam iyo filmaan
dowradan dadka loo qabtay maxay isugu jiraan dowladda dadka loo qabtay waxaa waayo xamaali iyo adiga waxaa waaye garaashley iyo doogley ada isku jira waay saddex saddex qolo waay marka waa kaasoo alxamdulilah alxamdulilah ilaha ka mahadsan marka adiga nimcooyin fara badan yaan soo qaadanay marka waa kaasoo alxamdulilah ilaha ka mahadsan dowladdu unu qaadanay may buu ahaa altawxiidu addacwu ilallahi alimaana alxamdulilah alxamdulilah ilahay ka mahadsan ulumaado eedaa ninka dadaali marka dadka adduunya ley marka eeda adduunyaha nu unu haalki hanu hayni mooji marka tan aakhara hanu manaha isku sooni leyma kole yoona ti aakhara hafiiriyana naariya insha allahu sidoo kale waxay ka warrameen qaabka ay uga faa'iideysteen dowladda waan gartay marka dowladan maxaad ka faa'iideen dowladdan waxaan ku faanay in allah subxana watacaala sidaa beri aan ku faanay in tawxiidkaasi lagu dhamo lagu dhinto yaan ka faa'idnay marka saas saas waay maamulkaasi ayagana ilaahay waa dadaalaan ayagana ilaahay jannaha ku waraabiyo annagana kuwii ku dhaqmo ku dhaqat anaa naga dhigo dadka dadweynaha ku nool degmada salada muslimiinta waxaan u baaqaya in maanaha dowladaasi dad maanaha si fiican baa umada u qaqaabiyeen hadda waana dhamaatay oo hadda ashare kala bilaabanaya kutub liyaar usuuli salaad iyo hadda bilaabanaya oo magaalada ganacsida iyo dad kulli loo aqrinaya dadka kala qaara ilaahay khayr allaasi annagana kuwii ku dhintay ku dhanaa naga dhigo gooladan qaabka uga faa'iidaysana waxay tahay marka adiga markii hore waxaa iska aheen dad oo macnaha adduunyo oo buran ay aheen laakiinse maanta ilaaha baa ka mahadsan maclimiinta waxay la xasuusiyeen adiga aakharadii ay la xasuusiyeen waayo hadda macnaha waxay dhahe macnaha culamada waxay noo sheegeen inay tir macnaha nin walbaba aakhare la xisaabinayo oo adduunka laakiinse macnaha oo idinka hadda waa ku xisaabtantaan adiga maclimiinta way noo dadaaleen adduunka waa ku xisaabtantaan oo adduunyadiina hadda hadda aniga geeriskan ka shaqeeya oo markaan ka shaqeeya haye shirow geeriskan maxaa aniga magacayga waa shirlebay shaab soo jeeda waa lahaay marka waxaa loo waxaa lagu dhihi marka adiga hadda baawurkan meegaa ku alhantaa ama meegaa ku hagaajisaa ama meegaa ku samaysaa barnaamijyadaas kulli waa haysaa laakiinse tii ilaahayna waxaa lagaa rabaa in oo manaha meel dhigato oo tii ilaahay kula kulmi laheed oo manaha oo adiga manaha ilaahay kugu qaabili lahaa inaad meel dhigatana waa lagaa rabaa makaatiibta dacwada ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa dowraad sharci ah u qabta bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaasoo ay dadku si wacan uga faa'iidaystaan iyagoo had iyo goor dalbada in loo soo celiyo dowraadka noocaas ah ciidamo ayaa lasoo dhoobay wadooyinka jigjiga iyadoo laga cabsi qabo isku soo baxyo kalena xasuuqii maamulka uu ka geystay deegaan kale oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed warka iyo war kale oo ku aadan odayaal ku sugan muqdisho oo si kulul kaga hadla xasuuqaasi waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdulahi yaasiin jaamac bulshada ku dhaqan magaalada jigjiga ayaa aada uga carootay xasuuq maamulka itoobiya uga dhisan dhulka soomaali galbeed uu ka geystay deegaanka raaso waxaana taasi keentay in askarta itoobiya gaar ahaan kuwa la yidhahdo liyu boolis lagu soo daadiyo gudaha magaalada ciidamada ayaa waxaa loogu talagalay inay shacabka xasuuqaan qaarna ay xidhaan haddii ay u cagaqaadaan dibadbaxyo maamulka ka dhan ah sawirro lasoo qaaday ayaa muujinaya ciidamada oo qoryaha keebabka heesta islamarkaana ku sugan meelaha magaalada jigjiga halbowlaha u ah xasuuqa maamulka mustafa cagjar madaxda ka yahay uu u geystay dad maati u badan oo ku dhaqnaa deegaanka raaso ayaa si weyn looga hadalhayaa dhulka soomaali galbeed xasuuqan ayaa dhacay maalintii doraad iyadoo goor dambe dadku ay meydadka aasteen indheergarad ka soo jeeda dhulkaasi ayaa idaacadan islaamiga ah ee alfurqaan waxa ay u xaqiijiyeen in maamulka cagjar uu xasuuq ku dhaqaaqay ka gadaal markii dadku ay mudaaharaadeen iyaga oo ka cabanaya amaba ka soo horjeeda odayaal uu xirxiray kuwaas oo iyaga qudhoodu erga ahaan ugu tegay markii deegaanka raaso uu barakicin ka bilaabay waxaa issoo taraya dadka sida adag uga hadlaya xasuuqa loo geystay dadka carruurta iyo haweenku ay ku jireen odayaal ku sugan magaalada muqdisho oo ka soo jeeda raaso ayaa waxay cambaareeyeen falka maamulkaani itoobiya ka tirsan uu ku kacay annagu soomaali haddaan nahay ceel iyo muxua daaqsin iyo waa ku dagaalami jirnay waana nala maslixi jirno waa ismaslixi jirno oo saasay wax noogu dhammaan jireen laakiin tani waxaad moodaa in muxuu aha ay ka beddelan tahay maamulkii baa dadka gumaadaya carruur yaryar oo mudaharaad samaynaysa oo dhagax tuurtay oo gawaaridii cabdibilayaashaha iyo baroonnadii loo adeegsaday oo mustafa xagjar amar ku soo bixiyey in la xasuuqo iyo hoggaankiisa nabadgelyada taasaannu cambaaraynaynaa caalamkana waa u sheegaynaa halkaas waxay la mid tahay falastiin iyo israa'iil soomaalida dhaqan bay isaga lahayd ama adduunka laakiin haweenka iyo carruurta uun ku bilowday dadkaa waan u tacsiyaynaynaa inta dhaawaca allaha bogsiiyo intii dhimatayna allaha u naxariisto inta noola sabir iyo iimaan allaha siiyo intaa dadkaasaan tacsiya ugu diraynaa maamulka soomaalida ee itoobiya u dhisan iyo ciidamadeeduba waxa ay ku caanbaxeen inay xasuuqyo u geystaan dadka soomaaliyeed iyadoo arrintaasi ay muddo dheer soo jirtay amaba soo noqnoqonaysay wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay maamulka galmudug faahfaahinta warkan waxaa la diyaar ah waryaheena cidiruu sabriye saacadihii lasoo dhaafay askari ka tirsan ciidamada maamulka galmudug ayaa isku soo dhibay wilaayada islaamiga ah ee mudug kaasoo lagu soo bandhigay degmada xaradheere askarigan ayaa ka mid ahaa sida uu sheegayo ciidamo habshirqool ah loogu geeyey xero ku taalla degmada guriceel ee gobolka galgaduud maxamed warsame axmed oo ahaa askariga isku soo dhibay wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixinaya dhibaatooyinkii uu la kulmay anigoo ah maxamed warsame axmed waxaan ahay askari toobadkeena waxaan ka imid degmada guriceel ee xerqaboobe waxaan jiraa soddon sano waxaan ugu biiray xamaaliya ahay xamalaystay ahay duudkaygaan rara jiray duudka markaan rara jiray waxaan arkay askar la qoraayo dad badan meelaha marmaraa waxay ugu dhaheen meesha askarta u socdaan oo loo raraa lacagaa lagu qaadanaa saas awgeedaan ugu biira waxaan is lacagtaa shallabsigaa soo shallabsaba meeshii markaan tegay waxaan ogaaday meesha meel laisku qaldayaba inay taha xaranala ku shubay waxyaabo aan aniga marka hore aanan qulubta aanan qulubta gashan markii meesha layga qaadaya nimankii ku arkay intaas markaan arkay waxaan go'aansaday saan meeshaan uga badbaadi lahaa filankeed inaan galo waana aan ka toobadkeen alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay ayaa ku mahadsan nimankaas waa i qaldeen waa gaalo caddaana gaalo wax lagu sheego waa aqoon waaya markaan meesha tegey alxamdulilahi rabbialcaalamiin ilaahayaa iga badbaadiyey ilaahu waa kugu mahad sidoo kale askarigan ayaa waxa uu ka warbixinayaa qaabka ay ugu suura gashay inuu soo gaaro wilaayada islaamiga ah ee mudug nabadoon aan la soo xiriiray waa joogaan u malaynaa hadda wax dhibaatooyin oo ilaahay abuurtay oon kala kulmo lama aan kala kulmo lama arko oo ay ku mahadsan yihiin boqol toban iyo afarta waa isoo dhoweeyeen nimankaas habeenkii xalay hayo tego way rijo lagama qabo inaan mar dambe xataa meel ay joogaan xataa istaago dhibaatada isoo gaarta anaa ka warhaya jal laga qabo inaan mar dambe xataa meel ay joogaan istaago waxaan ku tali lahay nimankaas inay meesha isaga soo baxaan waxaa cafisaa dalbanay sidii uu u fidsan yahay inay meeshaas isaga soo dhammaadaan aan jeclaalahay aad oo weyn aad oo weyn aad oo weyn dhowaan ayay ahayd markii askari ka tirsan ciidamada maamulka hirshabeelle uu isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kaasoo lagu soo bandhigay degmada booco iminkana waa xubintii ganacsiga iyo waryaheena maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa wasaaradda difaaca maraykanka ee bantikonka ayaa waxa ay qorshaynaysaa in waxa loogu yeero liiska madow ay ku daraan shirkadaha shidaalka ee ay leedahay dowladda shiinaha muddooyinkii dambe waxaa khilaafya dhanka ganacsiga ah uu ka dhexeeyey dowladaha maraykanka iyo shiinaha kuwaasoo isku haysta maamulka dhaqaalaha dunida waxaana marba marka ka dambaysa soo yeerayay khilaafyo ka dhex aloolsan labada dhinac wasaaradda difaaca maraykanka ayaa sheegtay in ay qorshaynayaan in waxa loogu yeero liiska madow ay ku daraan shirkadda ganacsiga ee samaag oo ah shirkad weyn oo soo saarta shidaalka islamarkaana ay leedahay dowladda shiinaha afhayeenad u hadashay wasaaradda difaaca maraykanka ayaa sheegtay in maraykanka uu ka shaqaynayo sidii loo xadidi lahaa ganacsiga shirkadaha shiinaha oo ay ka mid tahay samaag arrintan ayaa imaanaysa iyadoo muddooyinkii dambe uu maraykanku weerar ku hayay shirkadaha ganacsiga ee dowladda shiinaha tallaabadan ee uu maraykanku qaadayo ayaa waxay saameyn ku yeelan doontaa shirkadaha maraykanka ee xidhiir kala leh shirkadaha shiinaha kuwaasoo ku qasbanaan doono inay raadsadaan rukhsado kale oo gaar ah oo ay kula tacaamuli doonaan dowladda shiinaha xubinta ganacsigana intaas ay inoo joogto تهيئا بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي
ugu dambaytiina isku soo baxyo looga soo horjeedo aflagaadada nabigeena uu u geystay wargeys ka soo baxa dalka faransa ayaa ka dhacay gudaha dalka bakistan kumanaan ruux oo aad u cariisan ayaa ka qayb galay isku soo baxyo waaweyn oo shalayto oo jimco ah ruuxay dalka bakistan kuwaasi oo si weyn kaga dhiidhiyey aflagaadadii wargeyska jaarle hebto uu u geystay nabigeena moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa ay ku dhawaaqayeen in la xiro safaaradda faransiiska uu ku leeyahay dalka bakistan islamarkaana jawaab cad laga bixiyo falka foosha xun uu ku dhaqaaqay wargeyskaasi oo caadaystay aflagaadada nabigeena waxa ay ku dhawaaqayeen halku dhigyo waxaana ka mid ahaa muslimiinta ku nool dalka bakistan ayaa ah dad si weyn aalaaba kaga dhiidhiya ficlada ka dhanka ah muqadasaadka islaamka waxaana marsii horeysa dhowaan ay si weyn kaga bannaan baxeen heshiiska gurcan ee dhex maray yahuudda iyo imaaraadka warkiina dhegaystayaal xilligan waa naga inta